bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii saddex iyo labaatanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii labaad ee taariikh nololeedkii saxaabiga jaliilka ah ee abu cubayda caamir ibnu jaraax safxada saddex iyo sagaashan walam yakun ma uusan ahayn abu cubayda abu cubayda ma ahayn amiinan amiin fa xasbe oo keliyeeta wa inamaa wax kale meehe kaana wuxuu ahaa yajmacu kii kulansada alquwata xoog ila alamaanati ammaano waanagii sheegnay oo hadda alquwatu walamaana aw alqawiy alamiin waxaa la yidhaahdaa annasaahatu walkafaa'a luqada hadda casriga af carabiga saasaa la yidhahda af ingiriisina waxaa lagu yidhaha competence and integrity labadaas sifo ayaa loo baahan yahay ruuxii madax noqonaya cilmi iyo waayo aragnimo oo hawshiisa ku guta iyo xilkiisana waa inuu leeyahay isla markaas waa inuu yahay qof aamina oo ammaanadaas loo dhiibay hadday maal ahaato hadday dad ahaato hadday shaqada ahaato intaba ilaan shaqana waa la rabaa dadkii shaqada fulinayana waa la rabaa hantidii lagu fuliyana lagu fulinayana waa la rabaa marka shaqada in loo fuliyo sidii loogu talagalay baa la rabaa shaqo shaqada marka hore waa la qorsheeyaa layskama fuliyo uun hadda shaqo kasta waa la qorsheeyaa qorshahana waxay tahay muddo la xadiday ama sanad ama shan sano shaqada inta la qabanayaay maxay tahay shaqadaasi marka maxay u baahan tahay meeqa ruux bay u baahan tahay human resource baa la yidhaha meeqa xoola ayay u baahan tahay waa iyaduna waa resource kale wax alla waxaa soo idil in shaqadii halkeedii la geeyo shilin aan xoolihii laga xadin aan laga dayicin hantidii shaqadii aan la dayicin ammaanadu taa waaye ammaanada iyo kafaa'ada labadaasa wada jira waaye wa inamaa kaana wuxuu ahay yajmacu mid kulansaday alquwata xoogga ila alamaanati waqad barasat way soo ifbaxday ama way soo daahirtay haadihi alquwatu quwadani fii akthari min mowtinin wax ka badan hal meel oo noloshiisa ka mid a ayaa waxaa ka soo ifbaxday quwadiisii ammaanadiisina wabakaadi rasuulka sala allahu caleyhi wasalama uu yidhi waxaan idinku darayaa nin alqawiyu alamiin qolyihii reer reer nasaare ee yidhi nagu soo dir qofna kala xukumo oo qaadi ah barasad way soo ifbaxday quwadaasi yowma maalintii bacata rasuulu rasuulku uu diray sala allahu caleyhi wasalama jamaacatan koox oo min asxaabihi asxaabtiisii ka mid ah liyaltaqow si ay uga hortagaan ciiran safar ama qaafila waa safar awr iyo waxsaasa wata oo liqurayshun quraysh ay lahayd oo wa amara calayhim ciidankaas uu madax ama amiir uga dhigay abaa cubaydata radi allahu tacaala canhu wasawadahum uu ku sahayey rasuulku wuxuu ku sahayey jiraaban oli oli ama qandi ama qariirad oo min tamrin timir ah lam yajid rasuulku ma helin lahum asxaabtiisii hayrahu waxaan intaa ahayn uma helin waa waxay ahayd aada arrintu ay xaalxaal mastuur isaga ahayd fa kaana abu cubayda wuxuu ahaa yucti kii siiye arajula nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a kulla yowmin maalin walba tamratan timir ayuu siin jiray hal xaba oo timira tamratan hal timira fa yamusuhaa markaasuu dhuuqdhuuqi jiray ama nuugi jiray alwaaxidu mid oo minhum asxaabta ka mid a kamaa sidii yamusu uu u nuugo ama u dhuuqo assabiyu ilmo dhallaanihi darca ummihi hooyadii naaskeeda ama candhadeeda darcigu waa candho candhada xoolaha iskale dadku naas bay leeyihiin candho male laakiin waa la iska dhihi karaa un haddana laakiin asalka candhada xoolaha iskale candhada geela candhahada lo-da adhiga candhaa la yidhaha naas uma markaa kadib yashrabu calayha wuxuu ka cabi jiray timirtaa u dhuuqdhuuqay maa an biyo fa kaanad waxay takfiihi mid ku filan yowmahu maalintiisa ila leyli habeenkii laga gaadho iyo maalintaabay ku filaanaysa marka yani suu u maamulay hadduu hal mar wada siin lahay cuni lahayn gaajaa dili lahayd suu u maamulaybaa quwadu waa taas maxaa jira quwadu mar walba waxay ku tusinaysaa kafaa'ada sida wax loo maamulayo wa fii yowmi uxudin maalintii uxudna husima almuslimuuna muslimiinta ayaa la jabiyey markaan uxud ka soo hadlaynay waxaan sheegnay oon caddaynay inayna jab muslimiinta ku dhicin ee dad badan baa la laayay dad badan baa la laayay maxaa jira jabka waxaa la yidhaahdaa dad baa la jabiyey dagaal baa lagu jabiyey waxa weeye ama in dhul lagaa qabsado dhul in lagaa qabsado in hanti lagaa dhaco lagu mooraduugo haddii lagu mooraduugo xoolihii o dhan lagaa qaado adaa damba u dagaagi moogtahay adaa damba u qixidanibo way ku dagaajin dadkaasaa jabay laakiin maalintii uxud muslimiinta dhulla lagama qaadanin hanti lagama qaadanin maxabiis lagama qabsanin dad unbaa laga laayiyena dad bay laayeen dadka iyaga laga laayay unbaa badnaa husima almuslimuuna marka muslimiintu markii la dhabar jebiyay yaraha carareen jab kale ma jirin wa tafiqa wuxuu bilaabay saa'ixu lmushrikiina mushrikiinta mid ka mid aho qaylinayay cabdulaahi ibnu qamaiya weeyaane cabdulaahi ibnu qami ah wuxuu bilaabay yunaadi inuu dhawaaqo uu yidhaahdo dulluunii calaa muxamadin muxamed itusiya dulluunii calaa muxamadin muxamed itusiya ee way isku xidhan yihiin siirada iyo suwar min xaati asxaaba way isku xidhan yihiin maxaa jira asxaabtii rasuulka la jirtay ee axdaafdii waaweyneyd la soo samaysay unbaa taariikhdooda laga sheekeynaya marka uxud marka laga sheekeynayo ee waxa weeyaan waa uxuddii uun waa uxuddii uun markii khaalid ibnu waliid uu dhabar jebiyey nimankii meeshii ay kasoo tageen jabalu rumaa markay kasoo tageen nimankii rumaadda uu rasuulku fadhiisay ee kontonka nin ahaa uu dhabar jebiyey waxa weeye dadkii in saddex baa u qaybsameen qaar way iska carareen oo madiine ayayba aadeenba qaarna cadowgii bay ku dhex darmadeen qaarna hami kale ma lahayn inay rasuulkii soo difaacaan oo ay rasuulka raadiyaan maahane waa kibaaru saxaaba kuwaas kibaaru saxaaba laakiin marka oo dhabarjabka uu dhacay rasuulka waxaa la waxaa la jirtay toban nin baa la jirtay toddoba nin oo ansaara ama sagaal badheh toddoba nin oo ansaara iyo laba muhaajiriin lala jirtay marka kuwaasi waa goonidooda marka la leeyahay intanaa la jirtay ee dambe oon intaan ahayn oo abu cubayde la sheegay abubakar la sheegay iyo waa dadkii markii ugu horreeyey kusoo laabtay dadkii iyagoo dagaalka ku jiray oo gaalada laynaya oo gaaladii ay jabtay oo lasii caydhinaya markii la dhabar jabiyey kala firxaday raggii markiiba wax kalaba aan ka fikirin rasuulkii mee aan rasuulkii difaacno ee soo laabtay rasuulkuna uu dadka u yeedhayo halumma ilaya cibaadallaahi uu leeyahy intuu buurtii fuulay xaggii dhawaaqa rasuulka soo aaday raggaas yaa waxaa ugu soo horreeyey oo ka mid ah abubakar baa ugu soo horreeyey abu cubaydana way wada socdeen kaana abu cubayda wuxuu ahaa axad alcashara axad annafari kooxdii midka ka mida ayuu ahaa alcasharata ee tobanka ahayd alladiina kuwaasoo axaatuu isku soo gadaamay birasuuli rasuulka isku soo gadaamay sala allahu caleyhi wasalama liyaduuduu canhu si ay u difaacaan bisuduurihim xabadkooda ay uga difaacaan rimaaxa almushrikiina mushrikiinta warmahoodii waa raggii soo rogaal celiyey kuwii la joogay markay mashaqadu dhacday raggii la joogay maaha waa kuwii soo rogaal celiyey ee u yimid kuwaasuu ka mid ahaa falama intahat ilmacrakatu dagaalkii markii ay joogsatay kaana wuxuu ahaa arasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam qad kusirat kii la jebiyey rabaaciyatuhu dhooshiisa hoose dhooshiisa hoose ayaa la jebiyey ee bidix wa shuja waxaa la dakray jabiinuhu dhafoorkiisana waa la jaray halkaa dhafoorka ah waqaarat waxaa ku libidhay fii wajnatayhi labadiisa kood koodka waxaa la yidhaahdaa meesha isha ka hooseysa laftaa isha ka hooseysa yaa koodka la yidhaahdaa waxaa ku libidhay xalaqataani ama xalqataani laba birood oo saa u wareegsan oo bir ganuunan oo soo wareegsan saas u qalloocan oo min xalaqi dircihi cambuurbireedkiisii ee birihii ka laalaaday ka mid ah fa aqbala calayhi rasuulka waxaa soo aaday asidiiqu abubakar sidiiq yuriidu isaga oo doonaya intizaacahumaa birihii ku libdhay koodka nabiga inuu ka soo siibo min wajnatayhi koodkiisa inuu ka soo bixiyo faqaala wuxuu ku yidhi lahu abuubakar abuu cubayda wuxuu yidhi aqsimu calayka waan kugu dhaartaye an tatruka inaad ii dhaafto daalika kasoo bixintaa rasuulka birtaa laga soo bixinaya lii inaad aniga ii dhaafto maxaa jira sharaf oo dhan ma keligaabaa qaadanaya fa tarakahu u daayey fa khashiya wuxuu ka cabsaday abuu cubaydata wuxuu ka cabsaday in iqtalacahumaa hadduu ka soo siibo rasuulka birihii biyadihi gacantiisa hadduu ku soo siibo an yu'lima inuu xanuujiyo rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa cadda wuu qaniinay calaa uulaahumaa labadii birood midoodii koobaad ayuu wuxuu ku qaniinay bihaniyatayhi labadiisa fool caddan qaniinyo ayuu ku qaniinay qawiyan oo xoog badan muxkaman oo sugan uu si fiican u qabtay fastakhrajahaa markaasuu soo bixiyey wa waqacat waxaa jabtay oo dhulka ku soo dhacday thaniyatuhu foolkiisii abi cubayde foolkiisii ayaa birtii soo raacday uma haddana cadda cala al ukhraa birtii kale ee rasuulka koodka ka gashay ayuu qaniinay athaaniyata tii labaad faqtalacahaa markaasuu soo siibay fa saqatat waxaa haddana dhulka ku dhacday thaniyatuhu thaaniya foolkiisii labaad qaala abuu bakar wuxuu yidhi fa kaana wuxuu abuu cubayda min axsani innaasi dadka ugu quruxda badan hatman afla-aan nin ilka ka jaban yihiin oo ka ilka qurux badnaay ma jirin waxaasoo dhanna waa barakada nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka taasna waxa weyaan sharaftaasuu lahaa dadkii ugu soo horreeyey ee rasuulka difaacay buu ku jiray birtana isagaa ka bixiyey labadiisii foolna wuu ku beelay laqad shahida wuu xaadiray abuu cubaydata maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi isagoo la jira salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh almashaahida dagaaladii oo idil ku lahaa dhammaanteed mundu laga soo bilaabo saaxibahu uu rasuulka la saaxiibay goormuu la saaxiibay hadda wuxuuba ahaa tobankii ugu horreeyey soo islaamtay buu ku jiray ilaa an waafaahu lyaqiinu ilaa mowdku uga yimaado rasuulka oo rasuulka iltaxaqa birafiiq ilaclaa intaas wax alla wixii mashaahid iyo dagaal la galay oo dhan wuu la jiray rasuulka ayuu la jiray falamaa markii kaana uu ahaaday yowmu saqiifa maalintii saqiifa markuu ahaaday saqiifa waxaa laga wadaa markuu rasuulku geeriyooday yaa waxaa isku soo aaday saxaabiga la yidhaahdo ansaarta madaxooda ahaa sacd sacd ibnu cubaado oo yaraha xanuunsan oo meel waab ah meel waab ah ama daash ama balambalo balbalo dheh balbalo ama daash ama waab intaba waa la yidhaahdaa ama kambal oo ay lahaayeen uu lahaa halkaasuu ku xanuunsanayay markaas waxaa usoo waxaa soo booqday ansaartii baa soo booqatay marka waxaa la yidhi ansaar baa waxay ku sheekaysatay mar hadduu rasuulku geeriyooday magaalada la joogana magaalada iyadii ay tahay dee khilaafada annaga iska leh arrintiibaa waxaa maqlay asxaabta ayaa maqashay muhaajiriintiibaa maqashay saddex nin oo muhaajiriinta ayaa u tageen abubakr asidiiq radia allahu tacaala canhu cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu abu cubayda saddexdaas oo muhaajiriinta ah ayaa waxay u tageen nimankii ansaarta oo ku shiraya meesha la yidhaahdo saqiifa bani saacida marka meeshaasaa lagu wada hadlay ansaari waxay tidhi bahasha annaga ayaa ku xaq leh magaaladayda baa la joogaa rasuulku anagu noo soo hijrooday cizigan iyo maanta islaamkan la haysto waxaa lagu hadhsanayaa dhiiggayagii marka caadi unbaa loo dooda waxaa la yidhi war carabi qolo aan quraysh ahaynoo yeeli madaxnimadeeda hadda ma jirto waa kale allahina gaadhsiiya laakiin maanta carabi madaxnimo waxay u ogoshahay isku raacay uun quraysh haddii cid kale laga dhigo waa la iskhilaafayaa saasay waxay ansaari ku ogolaatay waa la sii dooday oo abuubakar wuxuu yidhi idinka annaga markii laga hadlayay suurat lxashri lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum saadiquun saadiqiintaasi yeyihiin sow muhaajiriinta ma ahaa suuratu towbana allam wuxuu yidhi wa kuunuu maca asaadiqiin ahaada saadiqiinta marka qur-aankaa lagu kala baxay abubakar hadda ka hor baa wuxuu yidhi low daaca minii ciqaalun hadduu iga lumo dabarkaygu dabar riti la wajadtuhu fi lqur'aani qur-aanka umaan ka helaya marka qur-aankii ayuu yuu xujo ka dhigtay adig nimankii waa laga xujo badiyey markaas waxaa loo ogolaaday ansaar waxaa loo ogolaaday muhaajiriintii baa loo ogolaaday muhaajiriintii marka cumar wuxuu yidhi abu cubaydow adigu rasuulku kugu tilmaamay amiinu haadihi lumma keen gacanta adiga beecada lagu siinaya cumar saas wuxuu rabay in madaxnimada laga dhigo abu cubayda abu cubayda marka wuxuu yidhi wallaahi inaanan madax u noqonaynin uusan cid kale noqonaynin ninkii intii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu xanuunsanayey ninkii ina tukinayey een ku daba tukanaynay ee rasuulku uu yidhi haydin tukiyo ninkaas ninaan ahayn sidaas markuu intaa yidhiba abu yaa cumarna waxaa fahmigiibaa usoo laabtay sidaasaa abubakar madax looga dhigay marka qisada uu sheegaya waa midaas weeye saqiifa bani saacida markii laga hadlaya arrintaasaa laga hadlaya falamaa markii kaana uu ahaaday yowmu saqiifa maalintii saqiifata bani saacida qaala cumar wuxuu ku yidhi ibnukhadaab liabi cubayda wuxuu ku yidhi markii ansaartii ay ogolaatay madaxnimadii quraysh ama muhaajiriinta ubsud yadaka gacantaada keen ubsud yadaka gacantaada keenoo fidi ubaayicuka beeca ayaan kula gelaya maxaa jira fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya ama dhahaya inna likulli ummatin ummad waliba waxay leedahay amiinan amiin bay leedahay wa anta amiinu haadihi lumma adiga oo cubaydi abu cubaydiina amiinu haadihi lumma tahay faqaala abu cubaydi wuxuu yihi maa kuntu ma ihi anugu liataqadama mid ka hormarayo oo ishortaagaya beyna yaday rajulin nin horti nin istaagaya ma ihi ninkaasoo amarahu uu amray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama an ya-ummanaa inuuna tukiyo oo imaam noo noqdo fi salaati salaadii oo fa ammanaa na tukiyey oo imaam noo ah xataa maata ilaa rasuulka uu ka geeriyoodo uma markaa kadib buuyica waxaa beeco lala galay bacda daalika liabi bakr sidiiq abu bakr sidiiq baa beeco lala galay fa kaana abu cubayda wuxuu ahaa khayra nasiixin mid u naseexeeya oo la taliya oo wanaaggiisa wixii wanaaga u tilmaama yuu ahaa lahu isagu ahaa fi lxaqi xaqa weliba wixii xaq ah abuubakarnade waxaana xaqayn kama shaqaynayo wa akrama micwaanin mid gacan siiya ama taageera ama xoojiya ama caawiya waa isla miduune wa akrama micwaanin mid caawiya oo taageera oo xoojiya oo garab siiya ama gacan siiya garab u noqda ama gacan siiya kii ugu karaamada badan lahu abuubakar gacan siiya cala alxaqi xaqa ku siiya ayuu ahaa intii uu noolaa uu madaxda ahaa sayidina abubakar radi allahu tacaala canhu uma markaa kadib cahida wuxuu kala ballamay uu rashaxay abubakrin bilkhilaafati khilaafada min bacdihi isaga dabadi ila alfaaruuq cumar cumar alfaaruuq radia allahu tacaala canhu ayuu rashaxay muslimiinta marka iska leh madax doorashadee dadkaa iska leh taa ha la ogaado madax in la doorto dadkaa iska leh abubakar cumar ma dooranin wuu rashaxay wayna isku raaceen hadday diidi lahaayeen iyagaa xaqu lahaa fadaana wuu u hogaansamay oo wuu u khuduucay oo wuu ka amar qaatay weeye fadaana abuu cubaydata abuu cubaydatu wuxuu u hogaansamay lahu cumar biaacati amar qaadasho walam yacsihi weligiina amar kama caasinin fii amrin ilaa maratan waaxida hal mar maahane weligii hal mar maahane amar oo cumar ma khilaafin ee fahal tadri ma garanaysaa mal amru waxay tahay arrintu alladii amarta arrintaasoo casaa uu caasiyey uu amarkiisa jabiyey fiihi arrinta abuu cubaydatu abuu cubaydatu amra khaliifati lmuslimiina muslimiinta khaliifadoodii aw amiir lmuminiin amarkiisa markuu u jabiyey waxay ahayd ma garanaysaa laqad waqaca waxaa dhacay laqad waqaca wuu dhacay daalika arrintaas oo amar diidadaasi way dhacday xiina markii kaana uu ahaa abuu cubaydata abuu cubaydata ibnuljarax fii bilaadi shaam geyga shaam uu ku sugnaa yaquudi isagoo hogaaminaya oo abbaanduulo ka ah juyuusha almuslimiina yaquudi isagoo hogaaminaya juyuusha almuslimiina muslimiinta ciidamadoodii min nasrin guul isagoo ku hogaaminaya ilaa nasrin guul kale xataa intii fataxa allaahu alle uu furay uu muslimiinta gacantooda soo geliyay calaa yadayhi abuu cubayde labadiisa gacmood yacnaa maamulkiisi iyo madaxnimadiisii addiyaara shaamiya dhulka shaami oo dhan kullihaa dhammaanteed waa dhulkan hadda la yidhaahdo suuriya urdun iyo lubnaan intaas weeye fa balaqa wuxuu gaadhay alfuraata furaad buu gaadhay webigan la yidhaahdo wuxuu udhexeeyaa suuriya iyo ciraaq buu udhexeeyaa wa aasiya suqra ayuu gaadhay shamaalan fa balaqa alfuraata wuxuu gaadhay sharqan xagga bariga wa aasiya suqra iyo aasiyada yar shamaalan waqooyi cinda daalika markaas isagoo halkaa la joogo dahama waxaa soo galay bilaada shaami taacuunun taacuun baa soo galay taacuunu camwaas baa la dhihi jiray taacuunu camwaas kaasoo maa carafa annaasu dadku aynan aqoonsanin midlahu isagoo kale qatu weligood fa jacala wuxuu bilaabay taacuunkaasi yaxsidu nnaasa dadka inuu shafo ama gooyo waxaa lagu shabahayaa beerta marka la goynaya beerta goyn yaxsidu inuu shafidna waa layidhaha goynna waa layidhaha beerta yaxsidu nnaasa dadka inuu shafo ama u gooyo xasdan shafid ama goyn famaa kaana muusan ahaanin min cumar alkhadaab xaggiisa muusan ahaanin ilaa an wajaha inuu u diray rasuulan far nin qof buu u diray ilaa abi cubaydata abi cubayda ayuu wuxuu u diray qof birisaalatin waxaanuu u diray warqad warqadaasoo yaquulu cumar uu leeyahay fiiha warqadda innii aniga oo cumara badad waxaa ii soo baxday lii aniga ilayka xaggaaga xaajatan baahi arrin yaan kaaga baahnahay arrin baa ii soo caddaatay inaan kaaga baahnahay arrintaasoo laa hinaa lii wax aana aana ka maarmi karayn laa hinaa lii aana ka maarmi karayn canka xaggaaga fiiha arrintaas arrin aana kaaga maarmayn saa uun iska dheh arrin aana kaaga maarmaynin ayaa i qabsatay ee ogow ee fa in ataaka hadduu kuu yimaado kitaabii qoraalkayga qoraalkayga kanihi leylan haddiu habeen kuu yimaado fa innii anigu aczimu calayka waxaan kugu adkayn oon kugu dhaaranayaa aczimu calayka waxaan kugu adkaynayaa allaa tusbixa inaadan waaga sugin xataa tarkaba ilaya ilaa aad gaadiidkaaga soo fuusho anigoo xaggayga aad u soo kacayso waaga ha sugin hadduu habeen kuu yimaado waaga ha sugina kolkaas soo dhaqaaq wain ataaka hadduu kuu yimaado qoraalkaygu nahaaran maalinna fa innii anigu aczimu calayka waxaan kugu adkaynayaa allaa yumsi inuu- inaadan gabal dhacsanin xataa tarkaba ilaya ilaa aada ii soo dhaqaaqdo waa markay soomaalidu tidhaahdo haddii aad fadhidana soo dhaqaaq haddaad fadhidana soo kac haddaad taagan tahayna soo dhaqaaq ay tidhaahdo falamaa markii akhada uu qaatay abuu cubaydata kitaab alfaaruuqi sayidina cumar alfaaruuq qoraalkiisii qaala wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogaaday xaajata amiiri lmuminiina amiiri lmuminiin xaajada iyo muraadka iga leeyahay ilaya aniga fa huwa isagu yuriidu wuxuu doonayaa an yastabqii inuu baajiyo man laa man laysa bibaaqin mid aan baaqi noqonaynin oo noolaanaynin yuu rabaa inuu baaqi yeelo uu badbaadiyo uma markaa katib gad kataba wuu u qoray abuu cubayda ileyhi sayidina cumar buu u qoray yaquul isagoo leh yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow innii anigu qad caraftu waxaan gartay xaajataka baahida aad qabto ilaya aad ii qabta waan gartay wa innii aniguna fii jundin ciidan ayaan ku dhex jiraa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a walaa ajidu ma dareemayo oo ma helayo binafsi aniga naftayda raqbatan jacayl aan naftayda jeclahay can iladii ama biraqbatan nacaybsho aan la necbahay dheh walaa ajidu iskama helayo oo ma oo ma dareemayo binafsii naftayda kama helayo raqbatan nacaybsho can iladii kii aan necbahay oo yusiibuhum jundigan ku dhacaya arrintaa jundiga ku dhacaya inay jundigana ku dhacdo aniguna aan ka badbaado arrintaas naftayda kama helaya iska dhaaf wixii ku dhici sow iyagu ma dhimanayaan aan la dhintay i dhaaf sayidina cumarna wuxuu rabay inuu badbaadiyo walaa uriidu mana doonayo firaaqahum nimankan inaan ka soo tagana ma doonayo xataa yaqdiya allaahu ilaa alla uu ka xukumo fiya aniga iyo wa fiihim iyaga amrahu arrintiisa ilaahay ilaah subxaana wa tacaala uu arrintaas ee, uu uu ka xukmiyo Ee, fa idaa ataaka hadduu ku yimaado kitaabkii kitaabii qoraalkayga haadaa oo kana fa xallilnii iga xalaale min casmika dhaartii adigu dhaaratay wa-dan lii ii fasax bilbaqaa inaan iska sii joogo meesha aan nimankan la dhinte falamaa markii qara uu aqriyay cumaru alkitaaba qoraalkii markuu aqriyay bakaa wuu ooyay xataa faadat ilaa ay ka burqato caynaahu labadiisa indhood fa qaala waxa wuxuu yidhi lahu sayidina cumar man cindahu dadkii ag joogay waxay dhaheen lishiddati maa ra-ow marka li- lishiddati maa ra-owhu waxay arkeen badnidiisa min bukaahi oohintiisii yacni oohintiisii darreed markay arkeen waxay dhaheen amaata abuu cubaydata miyaa dhintay yaa amiira almu'miniina miyuu dhintay abuu cubayda qaala wuxuu yidhi laa ma dhimanin walaakin hal hase walaakin hase ahaatee almowtu dhimashadu qariibun minhu way u dhowdahay geeri kama foga walam yakdib been ma noqonin danu lfaaruuqi sayidina cumar alfaaruuq radia allahu tacaala canhu wa ardaahu malihiisii been ma noqonin id sababtu waxay tahay maa labitha maba sii noolaanin oo ma sii joogjoogin abi cubaydata abi cubayda an usiiba bitaacuuni inuu taaciim daacuunkii ku dhacay ama haleelay falamaa markii xadarathu lwafaatu geeridii ay ay qabatay awsaa wuu dardaarmay jundahu ciidankiisa ayuu u dardaarmay faqaala wuxuu yidhi innii anigu muusiikum waxaan idiin dardaarmayaa biwasiyatin dardaaran in fa- in qabiltumuuha haddaad aqbashaan lan tasaaluu bikhayrin weligiin khayr ka zuuli maysaan khayrun baad ku sugnaanaysaan maxay tahay wasiyadii aqiimu salaata salaada toosiya wasuumuu shahra ramadaana bisha ramadaana soona watasadaquu sadaqaysta midii waajibka ahayd ee sakada ahayd iyo tii kale ee nafliga ahaydba waxujuu xajiya wactamiruu cumraysta arkaanu salaamtii la imaada watawaasow khayr isu dardaarma iyo xaq wansaxuu liumaraa'ikum madaxdiinnana u naseexeeya oo khayrka wixii khayra u tilmaama wixii khayrana gacan ku siiya walaa taqushuuhum ha qashina oo ha khayaanina walaa tulhikum tulhiku tulhikukum dunyaa adduunyana yeena idin mashquulinin maxaa jira fa ina almar-a qofku low cumira alfa alfa xawlin kun sana hadduu nool yahayna maa kaana lahu maa kaana lahu buddun meel uu ka maran male maa kaana uma sugnaanin lahu isaga buddun meel uu ka baxsado uu ka maro min an yasiira inuu ahaado ilaa masraci meeshan anigu aan aallo haadaa oo kana ah alladii kaasoo tarawna aad aragtaan meeshan alle iyo sakaraadkan ee haya iyo dhimashadan kun sana hadduu noolaado qofku meeshaa unbuu mari wasalaamu calaykum waraxmat ullah uma markaa kadib iltafata wuxuu eegay ilaa mucaadi bni jabal ayuu eegay wa qaala wuxuu hi yaa mucaadu mucaadow salli binaasi dadka tuki uma markaa kadib maa labitha ma sii joogjoogin anfaadat inay baxday ruuxuhu naftiisii aldaahiratu ee daahirka inay baxday wuu geeriyooday faqaama mucaadun mucaad baa istaagay waqaali wuxuu hi ayuhanaasu dadow inakum idinku fujictum waa laydin xanuujiyey birajulin nin dhimashadiis baa laydinku xanuujiyey wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu aanan garanaynin annii anigu ra-aytu inaan arkay rajulan nin oo abarra sadran ka qalbi wanaagsan weligay anu ma garanaya ruuxka haddii nabiga laga reebo dabcan qof ka qalbi wanaagsan weligay ma arkin buui walaa abcada haa'ilatan nin ka shar yarna weligay ma arkin sharkiisu uu ka fogyahay wax shar ah oo kaaga imanaya ma jiro walaa abcada ka fogaansho badan haa'ilatan shar wax shar ahoo kiisa oo ku soo gaadhayaba ma leh saasuu ka wadaa walaa ashadda xubban walaa ashadda ka daran xubban jacayl lilcaaqibati ta dambe oo aakhiro ah nin ka aakhiro jecelna weligay ma arkin walaa ansaxa qof uga roon oo uga naxariis badan lilcaamati dadweynaha minhu isagana ma arkin ee fatraxamu calayhi alla naxariis u weydiiya yarxamkum ullaahu allah idiin naxariistee abuu cubaydana radia allahu tacaala wa ardaahu inta uu kasoo qaatay taariikhdiisu intaa way ka dheer tahay wayna ka qoto dheer tahay wayna ka baaxad badan tahay inta uu kitaabkani kasoo qaatay u arkay inta ugu muhiimsan inay tahay intaas weeye wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi waslem